soomaaliya waa wadan la haysto runta marka la sheego soomaaliya waxay ku jirtaa jabtar seven soo garan maysaan jabtar seven weliga ma maqasheen bal caawa ha la googal gareeyo jabtar seven waxaa la geliyaa waddankii khatar ku ah amniga adduunka soomaaliya marka u n-ka waxay uga qoran tahay waddan khatar ku ah alamni wasilmi duwali amniga iyo nabadda adduunka waddan khatar ku ah bay ku qoran tahay taas marka macnaheed waa maxay sovereinitygeena iyo madax banaanaydeena waa dhantaalan tahay marka waay soomaaliya loogu soo magacaabay iswan waay iswan u n-ka tegaya oo warbixinta soomaaliya u bixinaya madaxweynaha soomaliya uusan u bixin karin madaxweynaha soomaliya waa imaana waa lagu qoslaya waa la dhegaysanaa laakiin iswan baa la dhegaysana james iswan marka maxaa la yidhi man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraara qofkan quudkiisa ku filayn qaraarkiisa kuma filla political stability security-ga security-ga waddankeenna waxaa jooga boqolaal hay-adood oo ka shaqeeya amniga oo cid xukunta aysan jirinin waxaa jira niman jooga xalane oo awood u leh inay xalane ka soo baxaan iyagoo baabuurtooda wata oo ay tagaan day niile oo ay ka soo tagaan oo ay tagaan kaaraan oo ay ku soo noqdaan xeradooda oo intaa satellite-ka ay ku shaqaynayaan oo laleeyahay halka ka leexda halkaa mara halkaa mara meeshii uu taagan yahay wiil yaroo qore haysta waa laga leexinaya iyagoona xabad lagu ridin waa caddaan anugu waxaa arka iyagoo u xiraya baabuurtooda wata waxay tegayaan magaalada geeskeeda kahay xamar oo dhan waa u maabin bay u leedahay mag buu jeeda maxay noogu caawin waayeen waa in anaga noogu caawin waayeen anagu securitigeen waa ilaa laba kun iyo toddobadii ay noo joogaan kow iyo toban kow iyo labaatan kun oo ciidan ah oo billions ay ku baxdo oo ciidankeena lagu maalgelin waayo securitigeenna gacanteenna kuma jiro